أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu doorka roon ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kataib al khibaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay magaalada muqdisho dowladda xabashida ee itoobiya ayaa qarka u saaran in ay burburto xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta waddankaas beesha gaaljecel ayaa hadiyad xoolo nool oo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furinta hore ee deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayadaasi hiiraan maleeshaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyey boobka iyo dhaca xooggan ee ay u geysanayaan shacabka magaalada muqdisho iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ufurow ee wilaayada baay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwada ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho cabdulqani maxamed ayaa warkaas inoo eegaya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada banaadir waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan oo qarax ah ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho kaasi oo allah fadligii khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta qaraxan waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka siinka dheer oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan wadada xiriirisa degmada afgooye iyo magaalada muqdisho qaraxan ayay mujaahidiintu la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa danab ee sida gaarka ah u tababaratay dowladda saliibiyadda mareykanka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay shan askari oo murtadiinta danab ah waxaana ku dhaawacmay sideed askari waxaana sidoo kale burburay gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa uu haleelay qaraxan xalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ayaa imanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdilqani kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay magaalada muqdisho walaalkeen abu xasaan ayaa warkaas inoo eegaya
dhammacda rasaastan aad maqlaysaan waa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku ekeeyeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dhibi jireen dadka muslimiinta oo ku taalo magaalada muqdisho ciidamada towxiidka ee ka howlgelaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa weerar toosa ku qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka buurta caligoley ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaa halkan ku sugnaa maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaradan ku dhibaateynaya dadka ku nool magaalada muqdisho islamarkaana kaga qaadanaya lacaga baad ah oo aysan awoodin weerarkan waxa uu dhacay xilli habeen ah waxayna rasaasta murtadiinta ka duldhacday xilli ay hurdayeen oo aysan waxba kala ogeyn balse rasaasta ayaa iftiin ka dhigtay goobta oo dhan waxaana allah fadligii u suura gashay ciidamada mujaahidiinta inay la wareegaan hubkii iyo rasaastii maleeshiyaadka murtadiinta goobta u tiilay iyo guud ahaan goobtii oo dhan
الدقيقة فمت يا مدعى الشغب هذا
magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynta kooxda ridada soomaaliya waxaa mar weliba ka dhaca weerarada tooska ah qaraxyada iyo kamaainada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan xudunta cadowga taasoo caddeynaysa in kooxda ridada soomaaliya aysan ka warhaynba muqdisho marka laga reebo afartan mitir ee ay ku dhuumanayaan madaxweynta kooxda ridada soomaaliya inta kalena ay ka holcayaan weerarada mujaahidiinta oo isugu jira kuwo toosa qaraxyo iyo kamiinno cadowga lagu baabi'inayo ma aha markii ugu horreysay oo ciidamada mujaahidiintu ay weeraraan isbaara maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadaha magaalada muqdisho dadkana ay ku dhibaateyn jireen dhowr jeer ayay sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu u soo afjareen isbaara maleeshiyaadka murtadiintu dadka ay ku dhibi jireen
dowladda xabashada ee etoobiya ayaa qarka u saaran in ay burburto xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta waddankaas walaalkii nuur cali warsame abuushayba ayaa warkaas inoo eegaya qaybo ka mid ah warbaahinta falaqaysa waxna ka qorta arrimaha etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan calaamado badan oo muujinaya rajabeel ka taagan xaaladda guud ee dowladdaasi libiyadda xabashada etoobiya oo ay ka holcayaan dagaallo lagu hubtay oo sii lowlixaadsanaya marba marka ka dambaysa dagaaladaasi ayaa waxaa ugu waaweyn kuwa ka socda gobollada amxaarada iyo oromada iyo weliba gobolka waqooyiga ee tigre oo mid ka mid ah labada garab ee jabhadda t b l f ay ka dhawaajisay qorshe dagaal oo ka dhan ah dowladda dhexe ee federaalk etoobiya sidoo kale warbixintu waxay xustay in ay jiraan saddex xisbi oo mucaarad ah kuwaasoo si wada jir ah u soo saaray baaq ay ku dalbanayaan in la badbaadiyo qaranka iyagoo ka digay burbur ay sheegeen in etoobiya ay qarka u saaran tahay xisbiga e n a t xisbiga e b r b iyo xisbiga midnimada etoobiya ee marka magaciisa lasoo gaabayo loo yaqaano ee e u b ayaa si weyn u qiimeeyey natiijadii ka soo baxday shirweynihii labaad ee xisbiga talada dalka haya ee barwaaqa soranka kaasoo toddobaadkii hore ka qabsoomay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya koongareeska oo mar kale u doortay abiy axmed inuu sii hayo hoggaanka dalka ayaa ku andacoonaya in etoobiya lixdii sanne ee lasoo dhaafay guulo ka gaartay dhanka dhaqaalaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda oo ay weheliso guulo xagga cadaaladda ah sheegashadaasi ayay warbixintu tilmaantay inay u muuqato mid su-aalo la iska weydiin karo marka la eego xaqiiqda hadda ka jirta etoobiya maadaama uu dalku cagaha la galay dagaallo baaxad leh iyo dhibaatooyin amni oo ogolaaftay nolosha kumnaan rayid ah oo ku kala nool gobollada dalkaasi ee kala duwan intaa waxaa dheer ayay warbixintu tiri xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee baahsan oo ay ku jiraan xabsiyada sharcidarrada ah kufsiga iyo dilalka sharcidarrada ah ee ka socda aagaga colaadaha waxaanay arrimahaasi wiiqayaan sheegashada xisbiga taladahaya farxaddan waxay ahaan lahayd mid aan xad lahayn haddii etoobiya ay runtii gaari lahayd guulaha aan jirin ee afka uu ka sheegtay xisbiga hayaa talada dalka lixdii sanne ee lasoo dhaafay ayaa lagu yidhi baaq halkudhigiisu ahaa badbaadinta qaranka oo wadajir ay u soo saareen saddexda xisbi axsaabtu iyaga oo qiimeyntooda ka duulaya waxay ku doodayaan in bulshada etoobiya ay qarka u saaran tahay burbur waxaanay iftiimiyeen sida ay uga sii darayso dhibaatada amni ee ka jirta dalka iyagoo xusay hubanti la-aanta nabadgelyo ee ka dhex jirta guryaha dhexdooda xisbiyada ayaa sidoo kale tilmaamay afduubyo madax fursho ah oo baahsan oo ka socda gudaha etoobiya halkaasoo muwaadiniinta lagu qasbo ayay yidhaahdeen inay bixiyaan malaayiin lacagta etoobiya ah si loo sii daayo iyagoo geesta kalena carbaabay in gudaha dalka iyo dacladiisaba ay ka holcayaan colaado sababay dhibaato baaxad leh oo soo gaartay shacabka bishii nofembar labada kun afar iyo labaatankii xisbiyada mucaaradka oo ay weheliyaan howlwadeenno ayaa isku dayey inay abaabulaan isku soo baxyo dadweyne oo lagaga soo horjeedo dagaalka balse dowladda ayaa mamnuucday waxaana la xiray qaar badan oo ka mid ah qabanqaabiyaasha oo xabsiga la dhigay ayaa lagu yidhi warbixinta dhanka kale waxaa hoos u dhacay oo burbur qarka u saaran dhaqaalaha waddanka kadib xasradaha isdabajoogga ah ee ay la kulantay dowladda dhaqaalaha etoobiya oo muddooyinkii dambe la tacaalayay caqabado adag ayaa wajahaya hoos u dhac ba-an oo saameeyey dhinacyo badan oo nolosha bulshada ah dhaqaalaha oo horey u ahaa mid xawli ku koraya ayaa hadda wajahaya walaacyo ay ka mid yihiin sicir bararka sare korarka deynta dowladda iyo yaraanta maalgashiga shisheeye xaaladda dhaqaale ee adag waxaa qayb ka ah colaadihii ka dhacay waqooyiga etoobiya kuwaasoo curyaamiyey wax soo saarka warshadaha iyo ganacsiga dagaalkii gobolka tigre inkastoo xal siyaasadeed laga gaaray haddana wuxuu sababay burbur dhaqaale oo hakad ku yimid ganacsigii gudaha iyo dibadda warbixinaha caalamiga ahna waxay muujinayaan in etoobiya ay lumisay xasinoonidii dhaqaale ee ay haysatay taasoo horseeday inuu hoos u dhaco kobaca g d b-ga sicir bararka sare ayaa ah mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee saameeyey shacabka qiimaha badeecada daruuriga ah sida cuntada iyo shidaalka ayaa si aad ah kor uga kacay taasoo culays ku noqotay nolol maalmeedka qoysaska dakhligoodu hooseeyo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa dhowr jeer ka digay in etoobiya ay u baahan tahay dibhabeyn dhaqaale si ay u soo kabato culeysyada jira sidoo kale maalgashigii shisheeye ayaa hoos u dhacay iyadoo shirkado badan oo caalami ah dib uegis ku sameeyeen qorshahooda maalgashiya etoobiya sababo la xiriira xasiloonin darada siyaasadeed iyo caqabadaha dhaqaalaha waxaa intaasi dheer lacagaha qalaad ee dalka soo geli jiray gaar ahaan xawaaladaha ay diraan qurbajoogta etoobiya ayaa yaraaday taasoo sii xumaysay xaaladda bangiyada iyo ganacsiga gudaha si kastaba ha ahaatee dowladda etoobiya waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay dib ugu soo nooleyn lahayd dhaqaalaha iyadoo wada qorshayaal lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan tamarta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah sida biyaha iyo macdanta sidoo kale dowladda waxay raadinaysaa deyn cafin iyo maalgelin cusub oo ay ka hesho hay-adaha caalamiga ah si loo xaliyo dhibaatadan khubarada dhaqaalaha waxay soo jeedinayaan in etoobiya ay u baahan tahay xasilooni siyaasadeed dib u habeyn maaliyadeed iyo xoojinta wax soo saarka gudaha si loo yareeyo ku tiirsanaanta badeecadaha dibadda laga keeno iyadoo waddanku wajahayo caqabado badan dhammaan iyada oo waddanka uu wajahayo waxaasoo dhibaato ah ayay haddana dowladdu waxay wajahaysaa khilaafyo xooggan oo kaga imaanaya dibadda diblomaasiyadda adisababa ee dibadda ayaa hoos u dhacday taasoo xitaa keentay inay xurguf soo kala dhex gasho nidaamka abiy axmed iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka kumana sii jirto hadda oo uu aqalka cad yimid trump oo aan la ogeyn go-aanada iyo mawaqiifta uu ka qaadan doono dowladani mahadsanid shayba beesha gaaljaceyl ayaa hadiyad xoolo nool ah waxa ay ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furunta hore ee deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayadaas warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed munaasabadani oo ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayay beesha gaaljecel ku wareejisay saddex iyo toban neef oo geel ah oo hadiyad ah taasi oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan farimaha hore ee deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada bulaburte ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horrintii geesiyada ku sugan furinta hore ee deegaanka beerayabaal ugu hambaliyeeyey guusha uu allah ku maneystay iyo sida ay u xasuuqeen murtadiinta waxayna sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel saddex iyo toban neef oo geel ah ku wareejisay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed iyagoona u wakiishay ugaaska in hadiidaasi geel ah beesha uu ka gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furunta beerayabaal waxaan wareejinaynaa annakoo ah odayaasha beesha gaaljecel ee geel saddex iyo toban neef eh uu talagelnay mujaahidiinta oo furmaha oo ku jilib xiran oo ilaahay kitaabkiisa difaaciyey inaan ku wareejinna annakoo odayaasha reer gaaljecel aan soo aruurinay walaalayaal haddaan nahay beesha gaaljecel waxaana diyaar u nahay inaan dagaalanna gaal meel kastoos joogo aan ku weerarno gaal garabna weligaan uma noqonin mana u noqon doono mana u noqon doono waxaan diyaaran lahay naf iyo maal inaan ugu hortagno meeshaan waxaan ugu hadlaynaa geela dhabarkayga taagan taagan oon u wadna mujaahidiinta furunta ribaadka ugu jirto aan ugu deeqnay saddex iyo toban neef oo geel ee waaye furunta nimanka ku jiro oo mujaahidiinta eh waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay aas u kaalmeeyo geelaas waxa waaye walaalahayn mujaahidiinta ee ribaadka ku jiro hore dhac waaye inay dubi ka dhigtaan intay laga soo qaadine shalay iyo beriga baan ka aruurinay meesha hadda aan joogno ilaahay sadaqa ha ugu dhigo mujaahidiinta waxaan u sheegaynaa garabkeenna inaan taaganna hadday nahay beesha gaal jecel geelanna hadda waxaan ku wareejinaynaa ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi waa saddex iyo toban neef asigana waxaan leenahay ogaas meelihii loogu talagelay insha allaahu waxaan rajaynaynaa in si deg deg aad ku gaarsiisid walaalihiina aad ugu tegi doonto xoolaha ku wareejinteedna nooga tacsiiyey wax u qalma ma aha waxa aan dhiibnay fariin naga gaarsiiyey in jidka ku soo jirno waxaan iyo wax ka badan iyo wax u dhoweyn aan soo wadno naf aan soo wadno rag fara badan aan soo wadno hubkii beesha ay haysatay aan soo wadno jidka aan ku soo jirno fariintaasna naga gaarsiiyey ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo saddex iyo tobanka neef ee geela ah ee hadiyadda ah kala wareegay odayaasha beesha gaaljecel ayaa ballan qaaday in hadiyadda uu gaarsiinayo geesiyada ribaadka kaga jira bariga hiiraan isagoona sidoo kale beesha gaaljecel ugu baaqay inay hubka la soo baxaan soona garab istaagaan geesiyada ka dagaalamaya wilaayada hiiraan halkan waxaa ka muuqdo waa geel saddex iyo toban neef ah ay ugu wareejiyeen nabadoonnada iyo noqobada beesha gaaljecel ee reer hiiraan akhyaarteedii waxaan leenahay waa idinkala wareegay jazaakum allahu khayran waxaanu ku wareejin doonaa insha allah haduu ilaah yidhaahdo raggii jeyshka ahaa ama ciidankii furmaha joogay inaan u geeyo oo aan gacantooda geliyo insha allahu tacaala ugu ballan ilaahina waxaan idin weydiinaya insha allahu tacaala meesha aad ka soo bixiseen wax khayr qaba iyo beddel khayr qaba allah idiin geliyo insha allah beesha gaaljecel ee degta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa had iyo jeer bacaan ku ah inay naf iyo maalba ku garab istaagaan geesiyada ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi shukran aqoon ayaasir maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyay boobka iyo dhaca xooggan ee ay u geysanayaan shacabka magaalada muqdisho walaalkeen abu ayman ayaa warkaas inooha eegaya degmooyinka gobolka banaadir waxaa ka socda falal burcadnimo ah oo ay wadaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo dhacaya hantida shacabka maamulka gobolka banaadir ugu magacaaban kooxda ridada soomaaliya ayaa qoys walba oo muqdisho deggan ku qasbay inay bixiyaan raashin noocyadiisa kala duwan si loogu quudiyo maleeshiyaadka murtadiinta oo bilihii lasoo dhaafay wajahaya dhaqaalayari baahsan degmooyin ay ka mid yihiin dharkeenley wadajir iyo yaakshiid ayaa lagu xiray boqolaal qof oo diiday inay bixiyaan raashiinka sida baadda ah looga qaadayo guddoomiyaha degmada dharkeenley ugu magacaaban kooxda ridada soomaaliya ayaa ku faanay in maleeshiyaadkooda ay guryaha shacabka ka qaadeen kumanaan jawaan raashiin ah kuwaasoo la siinayo maleeshiyaadka murtadiinta muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay murtadiinta oo duminaya goobo ganacsi oo ku yaala degmada wadajir kadib markii dadkii ku ganacsanaya oo danyaraha iska diideen bixinta raashiinka laga dalbaday haweeney leh sandaqad ay duminayeen maleeshiyaadka riddada ayaa ku qeelinaysay inaysan awoodin bixinta raashiinka lagu quudinayo maleeshiyaadka riddada ee howlgallada ashaadaladirnimo ka wada dalka soomaaliya shacabka magaalada muqdisho oo hore ula kulmayay tacdiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhulboob iyo lacago lagu sheegay canshuuro tirabeel ah ayaa si aadaha uga gadooday arrinta cusub ee lagu amrayo in raashiin ay ku taageeraan maleeshiyaadka murtadiinta dowladda siliibiyadda maraykanka oo lacaga malaayiin doolara kooxda riddada ku siin jirtay taakulaynta saadka iyo mushaaraadka maleeshiyaadkooda ayaa dhowaan joojisay lacagahaasi sida ku cad amarka ka soo baxay gaal donald trump shukran akhoona abu ayman iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa warkaas haya isku horimaadkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad ka wada tirsan kooxda riddada soomaaliya ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad ilaalo wahaa guddoomiyaha maamulka riddada ee deegaanka jaziira cabdulaahi maxamuud nuur oo ahaa guddoomiyaha deegaanka jaziira ee kooxda riddada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka booliska militaro ay weerar ku qaadeen gurigiisa oo ku yaala gudaha deegaanka jaziira wuxuu sheegay in weerarkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidankiisa halka tiro kalena lagu dhaawacay isagoona intaasi raaciyay in maleeshiyaadka soo weeraray ay burburin iyo boob u geysteen gurigiisa aniga iyo taliyaha daraawiishta ee deegaanka jasiiro ee koonfur galbeed oo joogna gurigii aan ka deganayn deegaanka ayaa waxaana soo gashay saddex cabdibilo oo weerar ah saddexda cabdibilo markay soo galeen albaabkii xoog ku soo dardareen xoog markay ku soo dardareen anaa ku soo baxay oo waxaan dhahay taliyaha shaqadiisu iska sii watay oo hoolo asaga u gaara oo amnigii quseeyo maxaa lahaa waday markaasaa markaan ku soo baxaan dhahay maxaa dhacay maxaa jiro waxaa- waxaa isla markii soo booday taliyihii booliisihii militaariya oo dhahaayo een, adiga iyo ciidankaaga iyo gurigaba waa lala wareegay guriga aad degan tahay oo maxaa dhacay markaan dhahayna ee, wuxuu leeyahay een, een, een, badbaado qaranaa meeshaan ku diyaarinaysay markaasuu dhahay qoryaha ka aruuriya cid aa tallaabo ka qaadi kartid ma leh naf ha goynin jooji aan dhahay war ciddii ee, qoriga aad ka qaadi weysaa madaxa ka toogtoo dhahay sidaasayna u dhacday een, wiil ila dhashay oo guriga joogo madaxa madaxa xabad bartaasaa looga dhuftay oo waa ku talagal dhashiikaa lagu dhuftay waxayna ahayd qaab qabiilaysan ee, u- een, arrin u abaabulan gurigii waa billiqaysteen waana burburiyeen laba naf waa go'day oo maxaa la dhahaa walaalkay iga yaraa waa dileen een, maxaa la dhahaa een, askari kale oo ee, istaafkayga gaarka ahaana waa dileen xiisadan ka dhalatay weerarkaasi ayaa weli ka taagan deegaanka jaziira oo horey sidan oo kale maleeshiyaad ka wada tirsan koox tardada ay ugu dagaalameen iyadoona bulshada ku dhaqan deegaankaasi dhibaatooyin ay kala kulmaan dagaalada murtadiinta ku dhex mara deegaankooda mahadsanid cazaam ugu dambeyntiina guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ufurow ee wilaayadaasi baay walaalkeen abu xasaan iyo mar kale kusoo dhowaada guddi heer sare ah uu ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gaaray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay halkaasoo kulamo kala duwan ay kula yeesheen waalidiinta odayaasha iyo nabadoonnada degmada ufurow waxaa sidoo kale kulamadan barbar socotay dowlad diini ah oo loo qabanayay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada ufurow guddigan ayaa booqashadooda ku tegay dhammaan goobaha waxbarashada ee degmada ufurow si gaar ah iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin ardayda iyo macallimiintaba waxaa loo qabanayay dowlaad sharci ah oo kor loogu qaadayay aqoontooda diineed waxaa sidoo kale jiray tartamo loo qabanayay gabdhaha iyo wiilasha wax ku barta iskuulaadka degmada ufurow si loo ogaado halka ay maraysa aqoontooda waxbarasho gabdhaha ay su-aashaan kor taagan tahay waa maadat alculuum alculuum dhagaha u fura gabdha su-aasha maa hiya alxaasa allatii tucrafu khilaalahaa alrawaa'ix maxay tahay xaasada aan ku garan karno urta أنا رابي ولي محمد حسين وقصة مجموعة مجموعة خديجة بن دهيل أولو ترتم فلا مجموعة أبو بكر صديق سؤالين جوابتي أدين اسكدي ما يبوا حاسة الشمس waa tahay gabdhaha su-aala la weydiiyey oo culuum ahayd su-aashii afkayga intayna ka dhammaaninba korkeygaa la taagnaa ma jawaabta marka marka jawaab saxa mise waa jawaab khalad ah guddiga haye su-aasha la weydiiyey majmuucada gabdhaha oo ku saabsanayd maadada alculuum atadriibiya oo ahayd maa hiya xaasa alatii nucrif aw alatii tucrafu khilaalaha alrawaa'ix waxay ku jawaabeen waa xaasatu shum aw sham waa jawaab sax ah
su-aashaan waa wiilasha waaye dhagaha u fura carif alficl wiilasha waaye ficil maxaa la dhaha maa huwa alficl haye wiilasha miiskiinay taallaa laba daqiiqa haysataan haye أنا ما إلى راو محمد حسين قالوا سؤالين جوابتي جانس كداي ما يبغى كل كلمة تدل على حدوث العمل في زمن خاص
Een, su-aashii la weydiiyey wiilasha Een, jawaabay bixiyeen jawaabtaas ma jawaab saxa mise qalad guddiga su-aasha la weydiiyey majmuucada wiilasha oo ku saabsanayd maadada luqa alcarabiya waa jawaab sax ah
mas-uuliyiintan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin ee gaaray degmada ufurow ayaa lagu wadaa inay soo maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ujeedka wafdigan ayaana lagu sheegay qiimeynta iyo indha-indheynta waxbarashada ka jirta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan iskuulaadka nidaamiga ee maktabka hoostago iyo sida ay waxbarashada ku socoto guddigan soo gaaray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa horey ooga yimid qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga si gaar ah wilaayada islaamiga ee gedo halkaasoo kormeer uu ku sameeyey dhammaan goobaha waxbarashada iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin warbixintaasaad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkeen abu xasaan ayaa dhegaystayaal warkeenii saakay u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warka lamida intaanu ku kulmi doona sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma alnasiir